الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده القاطنين في هذا البلد نعما لا تعد ولا تحصى ومن أعظمها وأظهرها نعمة الإسلام والإيمان ثم نعمة الأمن والاستقرار فيجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه النعم بشكر الله سبحانه وتعالى عليها بفعل طاعته وترك معاصيه وما يخالف شرعه ودينه أيها المسلمون عباد الله ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey nicmooyin fara badan oo haddaynu isnidhaahno tirakooda aynaan tirakoobi karin nicmooyinkaasi waxa ugu weyn nicmada islaamnimada iyo iimaanka inagoon waxba ku bedelan oon iibsan ayuu allah subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey rabbina wuu inoogu manno sheegtay bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan waxaa nicamkaasi ka mid a oo nicamka waaweyne ilaahay addoomihiisa ugu sheegta ugu manno sheegtay ka mid a nicmada nabadgelyada deganaanshaha kala dambaynta dowladnimada waxa waajib inagu ah nicmada noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey inaynu ilaashanno waxa weyne lagu ilaaliyaana waa allah subxaana wa tacaala nicmadaasi ina siiyey inaynu adeecno oo amarkiisa aynu qaadanno wuxuu inoo diiday inaynu ka fogaano in allaha nicamka ina siiyey aynu ammaanno oo nicamkaasi aynu u qiro isaga aynu u tiirino ilaahay baa inoo ballan qaaday sidaa haddaynu yeelno nicmooyinkaasi ilaahay inuu inoo siyaadinayo inoo kordhinayo lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid buri ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu maqlaynaa maalmahan dhawaaqyo baxaya warbaahinta kala duwan mid muuqaala iyo mid maqala iyo mid qoraalaba ka baxaya oo ku baaqaya wax khalkhal gelinaya nabadgelyada deganaanshaha iyo kala dambaynta waxyaabahaasu ay ka mid yihiin mudaharaadadu iyo dadku inay isu soo baxaan ama dowladii ha ku baaqdo ama axsaab siyaasiya ha ku baaqaan ama wadaada ha ku baaqaan fainahaa wallahi min wasaa'ili alifsaadi fi lard wainahaa tufsid walaa tuslix wainahaa min atashabuhi bilkaafiriin arrimaha noocaasoo mudaharaadadu ay ka mid yihiin iyo isu soo baxa iyo amar diidda in la sameeyo oo nidaamkiiyo maamulka laga hor yimaadaa waxa ay ka mid tahay marka koowaad waxyaabaha laga soo waariday dhinaca gaalada ee islaamku aanu ku darin wasaa'ilu takyiir waxyaabaha lagu bedelo munkarka macruufkiiyo wanaaggana lagu fidiyo lagu baahiyo dadka lagu gaadhsiiyo mar labaadka waa arrin wuxuu kharibaysa oo waxay kordhinaysa aani jirin dad baa ku dhinta dad ayaa xoolahoodu ku dayacmaano loo hoos raaciyaa la boobaa qaar baa ku dhaawacmaya munkaraad iyo foolxumo fara badan oo sharcigu diiday ayaa dhex socota nabadgelyada ayaa khalkhal gelaysa iyo kala dambaynta ama dastuur ha fasaxo oo dowladii ha ogolaato ama yaanay ogolaanin waa shay-un mamnuucun lidaatihi waa shay iskii mamnuucu ah waa inay muslimiintu taasi ogaadaan maaha inaanu odhanayno dowladdu markay ogolaatana mudaharaadadu waa fasax iyo kacdoonnada iyo waxyaabaha la midka ah marka ay diidana waa mamnuuc arrinka iyagu kuma xidhna dowlad diidmadeed iyo ogolaanshaheed diinu rabbialcaalamiin baynu ka duulaynaa sharcigiisii baynu ku hadlaynaa oo aynu dadka u sheegaynaa ayuha almuslimuuna cibaad allah waxyaabaha aynu maqlayna dadka qaarkood ay ku hadlayaan waxaa ka mid a inay ummadani fawda ku soo dhacdiyo nidaam iyo dowlad la-aan oo la idhaahdo wakhtigaa marka la gaadho dowladi jiri mayso ama maba jirtaba arrinka noocaasa waa arrin sharciga ilaahay khilaafsan caqliga dad qabaana waa arrin uu diidaayo oo marnaba aanu oggolaanahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray dadka muslimiinta ah inay midaysnaadaan ay ku midaysnaadaan dadka madaxda ee muslimiinta ah ilaahay talada ugu dhiibay ee iyaga maamulku gacanta ugu jiro ee amarkiiyo nahyiga leh inay wanaagga ku adeecaan gacanna aanay ka siibin ka amar qaadashadooda iyo adeecistooda fi lmacruuf nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi fima rawaahu muslimu fii saxiixi can ibni cabbaas man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahu falyasbir qofka ninka muslimkae madaxda u ah wuxuu dhibsanaayo oo arrin diineeda ama arrin adduunyada dadka ku saabsana qofka ku arkaa ha sabra buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sabirkay caaqibadiisu fiican tahay mana ataa macnaheedu inaan wanaagga la farahay oo aan xumaanta laga reebahay laakiin ha ka sabro inuu amar diidda ku sameeyo ama inuu dadka ku abaabulo oo dagaal iyo fitno iyo wax dhii ku daato waxa weeyaan uu ku baaqo fainahu man faaraqa aljamaaca shibraa maata miitatan jaahiliya qofka jamaacada jamaacada halka waxaa looga jeeda xaakimka muslimka iyo ummadda uu talinaayo qofka taakan ilee ka bax qofka ka tala goosta qofka iyadoo qof madaxo muslimiinta u talinaya uu joogo taladu gacanta ugu jirto isagu yidhaahda meesha anaa ka madaxoo tiisa waxba kama jira qofka yidhaahda yaa la adeecin oo laga amar qaadan qofka yidhaahda ha laga hor yimaado oo kacdoon ha lagu sameeyo qofkaasi waa qof jamaacadii muslimiinta baal uga baxay hadduu sidaa ku dhintana dhimashadiisu waa mid la mida buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tii ay dhiman jireen dadkii noolaa filjaahiliya islaamka hortii waayo waxay dhiman jireen iyagoo aan madax lahayn iyo cid u talisa oo aan dawlad lahayn iyo maamul oo wax kala dambaynay haba yaraatee aani jirin sida loo kala xoog wan yahay loo kala maal iyo magac badan yahay ayuunbaa dadku ay isu dulmiyi jireen oo ay isugu taagsan jireen isagoo xaaladaasoo kale ku jira ayuu dhintay buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuha almuslimuuna cibaad allah waxa waajib inagu ah inaynu baraarugno oo dad soo jeeda aynu noqonno waddan ka yara aynu ku noolnahay ee waddan islaama ilaahayna subxaana wa tacaala nabadgelyo uu dhigay shirqoollo fara badan baa ku socda oo gudo iyo dabadba kaga socda in fara badan oo xaasidaysa ayaa jirta oo aan raalli ku ahayn wanaaggaasi aynu haysanno diin adduunyo nabad iyo kala dambayn oo intaa shirqoo iyo siday u kala daadin lahaayeen ka shaqaynaya dad soo jeeda waa inay noqonno oo marka loo yeedho wax waloo loogu yeedho aan iska aqbalin ee ka fakira cawaaqibta arrimu waxa ay ku dambayn doonaan yaynaan noqonin dadka waddankeenna hagardaamada iyo kala daadinta la daba taagan ee cadowga ilaah iyo cadowga muslimiinta ah kuwa arrinta noocaasiya ku caawiya ayuha almuslimuuna cibaad allah nicamka ilaahay uuna siiyey oo nicmada nabadgelyada iyo kala dambayntu ay ka mid tahay waxyaabaha suulinaya waxaa ka mid ah oo halkii nabadda colaad gelinaaya halkii amnigana baqa gelinaaya iyo khalkhal iyo fitan iyo fawdo macaasida iyo amarka ilaahay subxaana wa tacaala in la khilaafo oo xuquuqdiisa la dayaco weliba arrinta noocaasi waxay sii adkaanaysaa ciqaabkeeduna sii daraanaya marka macsiyada ilaahay la caasiyaayey maalmo gaara loo asteeyo oo maalmo gaara loo xadido aynu ogaana yaa cibaadallah maalmahoo dhan ilaahay inuu leeyahay ilaahayna subxaana wa tacaala uu amray addoomihiisa maalin walba inay caabudaan ay addoommo u ahaadaan oo maalinna ilaahay subxaana wa tacaala aanay caasiin ilaahay baa wuxuu ku yidhi fi lqur'aani alkariim ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati walard ilaahay wuxuu idhi bilaha tiradoodu waa laba iyo toban bilood ilaahay baa sidaa ka dhigay xukunka ilaahay baa sidaasi ku dareeray minhaa arbacatu xurum afar ilaahay xurmo gaara siiyey baa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idhi fii aakhiri ilaaya falaa tadlimuu fiihinna anfusakum bilaha ilaahay u abuuray naftiinna ha dulmiina waa ku dulmiina ilahay inaad caasidaan oo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala aad dayacdaan oo sharciga iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala idiin soo rogay inaad baalmartaan ka mid maaha yaa cibaad allah wakhtiyada ilaahay u abuuray iyo meelaha ilaahay subxaana wa tacaala uu jirsiiyey wakhti iyo meel ilaahay uu ogol yahay in la caasiyo sharcigiisa iyo diintiisa la khilaafo waxaana isku mid a xaaladaha oo dhan haddii dadku ay ku jiraan xaaladay faraxsan yihiin iyo hadday ku jiraan xaalad murugaba rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay macsiyada ilaahay la caasiyo wakhtiga la faraxsan yahay iyo ta ilaahay la caasiyo wakhtiga la naxsan yahe la murugaysan yahay labaduba inay foolxumo ilaahay agtiisa yihiin facan anasi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sawtaani malcuunaani fi dunya walaakhira laba dhawaaq way nacdalayiin adduunya aakhiraba cidda ay ka soo baxayaane ku dhawaaqaysa ayaa nacdalan labadaa dhawaaq waa maxay mismaanun cinda nicma muusig iyo wax la midoo la garaaco marka la nicmaysan yahay la barwaaqaysan yahay ee la faraxsan yahay warannatun cinda musiiba iyo baroor iyo qaylo dhacda marka ay musiiba dhacda rawahu lbazaari rawahu lbazaar wasaxahu alimaamu alalbaniyu raximah llahu tacaala ayuha almuslimuuna cibaad allah maalinta sideed iyo tobnaad ee bishan ifrinjiga aynu ku jirro ka midi waa maalin ka mida maalmaha ilaahay khayrna lama gooni aha sharna lama gaar aha qof walibana wuxuu leeyahay dhexdeeda wuxuu shaqaysto khayr iyo shar ka ilaahay ka cadhaysiyana cadhada ilaahay iyo ciqaabkiisaa ku dhici ka ilaahay raalligeliyaana waxa wanaagsane ilaahay addoomihiisa wanaagsan u ballan qaaday ayuu heli doonaa dadka oo dhammina ilaahay bay addoommo u yihiin maalintaas waajibna waxaa ku ah ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa inay u hoggaansamaan waana ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa aanay khilaafin waxaana waajiba qof waliba inuu ogaado inay ka dambayso maalin ilaahay la horkeeni doono oo ilaahay uu weydiin doono wax allaaliya wuxuu sameeyey fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun ilaahay isaga ayaa isku dhaartay waxaanuu yidhi dhab ahaan waanu weydiin doonaa dhammaantood wax allaaliya wixii ay sameeyeen khayr iyo shar xumaan iyo wanaag maalintaa siddeed iyo tobnaad ee bishan meey ee frinjigaa waa maalin ay caadaysteen in fara badan oo ka mida dadka waddankan degani inay ilaahay ka xishoon waayaan oo macaasida iyo waxa amarka ilaahay iyo sharcigiisa iyo diintiisa khilaafsan bannaanka ay ula soo baxaan taasoo a mid ilaahay ka cadhaysiinaysa sababna u noqonaysa ilaahay ciqaabkiisu inuu ku soo dego dadka caasiyey adduuniya aakhirabana uu ku haleelo falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum fa agraqnaahum ajmaciin fajacalnaahum salafaa wamaalan lilaaakhiriin ilaahay wuxuu idhi markii ay naga cadhaysiiyeen maxay ilaahay kaga cadhaysiiyeen waxa xuna ay sameeyeen aanu ogolayn ayaanu ka argoosannay buuhi ilaahay subxana wa tacaala dhammaantoodba waanu qarqinnay waxaanu ka dhignay kuwii kuwa ummadaha kale ka horreeyey tusaalaanaanu uga dhignay kuwa iyaga ka dambeeya macnaa inay ku cibro qaataan ilahay wuxuu inoo sheegaya ummadihii naga horreeyey ilaahay markay caasiyeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu rogay oo uu ciqaabay innagana inay arrintaasi inoogu sugan tahay waana iyo inaynu ku cibro qaadanno aynaan marin waddada kuwaasi ay mareen ayuha almuslimuuna cibaad allah wallaahi baan ku dhaarteen inaynaan awood u lahay inaynu iskaga difaacno cadaabka ilaahay sabir iyo dulqaadna uma lihin waxa waajib inagu ah nafaheenna inaynu uga naxariisanno ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa oo aynu ka fogaanno waxaa sababu noqonaaya oo aanu ina tagin dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyadu iyo macmacaankeeda ilaahay subxaana wa tacaala u xaaraantimeeyey waxaynu isxusuusinaynaa in kooban oo ka mid a waxyaabaha aynu wada aragna aynu maqallo ee ilaahay sharcigiisa si cad uga hor imanaaya ee dadka waddanka degan badankoodu ay sameeyaan maalintaa siddeed iyo tobnaad ee bishaasi may ka mid a arrimahaasi oon lala dhuumanahay oo si cad loogu baaqayo oo dadka loogu yeedhaayo arrimahaasoo dadku ay u samaynayaan sida xalaasha oo kale iyagoon xushoon ahayn iyagoon khajil ahayn iyagoon la dhuuman ahayn ee bannaanka ula soo baxaaya iyagoon allaha khaaliqaha ka baqan ahayn arrimahaasi waxaa ka mid a dumarku inay soo baxaan guryahooda ay ka soo baxaan iyagoo a mutabarrijaat bianwaaci tabaruj iyagoo gashandhar aan astur ahayn ama qurux iyo bilic indhaha soo jiidanaysa leh ama bukhuur uunsi iyo cadar lagu soo shubay oo carafi ay ka soo kamkamayso inay dumarku soo baxaan iyagoo isa soo mariya midabo kala duwan oo qaarkood xataa wejigooda ay ku soo cusbureen midabo kala duwan oo la odhan karo waa quruxdii ilaahay dumarka ku yidhi walaa yubdiina diinatahunna quruxooda yaana muujina dumarka qaar baa isluxaaya oo jaasaya oo ciyaaraya ragga hortooda taasina waxa ay ka mid tahay tabarujka ilaahay u diiday tabarujka noocaasi waa mid ka mid a acmaasha jaahiliga ah dhaqamadii xumaa ay lahaayeen islaamka hortii dadkii joogay ilaahayna dumarka islaamka wuxuu ku yidhi soo kaga bilaabay kuwii nebiga waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa guryihiinna ku nagaada gabadhu inay gurigeeda ka baxdo xaajo iyo dan iyo baahi saaraysa iyadoo aani jirin ilaahay addoomaha ilaahay uma oggole dumarka ah marka ay baxaanna ilaahay tabaruj uma oggola oo ilaahay isagoo tilmaamaaya daawanida iyo waxyaabaha kalee raacaa inay yihiin wax aada u fool xun wuxuu ilaahay la xidhiidhiyey dadkii jaahiliinta ahaa een ilaahay rumaysnayn sharci iyo diin ay raacaan oo saxoo haysteenna haba yaraatee aani jirin in badanoo dumara ka mid ah soo baxa iyagoo xidhan dhar ku dheggan qaar waxay tosheen maryo calanka laga tolay oo ku dheggan hadda ayay jirtaan shalay baabaan arkaayey magaalada meel ka baxsan oo hablayo inamaynta israaceen hablahaas waxa ay gashan yihiin aad iyo aadaad uga naxayso sida ay jidhkooda soo yidhaaheen soo yidhaahdeen iyo waxa ay mariyeenna aad aad ula yaabayso taasna ay raacayso inamaa jannadikaa inay la socdaan kaymaha iyo meelaha magaalada ka baxsanna inay uba sii baxeenba arrinta noocaasa cadaab ilaahay baa ka dhalanaya dumarkaas waxay ka mid yihiin labada qolee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inaanu arag laakiin ay iman doonaan waxaa ka mida dumar wax xidhan haddana qaawan madaxoodana dhisay xaqa ka leexsan dadkana ka leexinaya jannada geli maayaan buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam udugeedana heli maayaan waxaa ka mid a waxyaabahaasi xaaraanta sharciga ilaahay khilaafsanee maalmaha la sameeyo rag iyo dumarku inay isdhex galaan gawaadhi baa la wada saaran yahay marka qaarkood waxaa dhacaysa inuu ninka hooseeyo gabadhana dhabta uu ku hayo inantiisiina maaha xaaskiisiina maaha ajanabi ayay kale yihiin sidaasoo kale meelaha xafladaha lagu qabanaayo ama khayriye ha noqoto ama ha noqoto hudheello ama bannaano kaleba in ragga iyo ama wadooyinka ha noqoto in rag iyo dumarku ay isku murgaan oo ay isdhex qaadaan arrintaana waxaa ka dhalanaya shar weyn oo weliba duulduulkiisu meelo fog u gaadho waxay tahay sabab u tahay zinada farjiga zinadii xubnaha kalena inay la socoto shaki kuma jiro oo rasuulku wuxuu iishaa sinaysata sinadeedu waa inay eegto xaaraan gacanta ayaad zinaysata zinadeedu waa inay taabato xaaraan lugta ayaa zinaysata zinadeedu waa in loogu socdo lagu tago meesha xaaraanta lagu samaynaayo shareecada islaamku way diiday rag iyo dumarku inay isdhex galaan xataa waxay diiday meelii lagu cibaadaysanaysa masaajidka oo kale wa rasuulku wuu kala sooca waxaanu sheegay safkan u horeeye ragga dumara ka fogi ka u khayr badan inuu yahay ka u dambeeya dumarka u xigaana inuu shar badan yahay suhuurta dumara ka u soo horeeya inuu shar badan yahay xagga ragga u soo xiga ka u dambeeyaana inuu u khayr badan yahay wuxuu rasuulku amar ku bixiyey salaadda marka uu ka baxo raggu inay fadhiyaan ilaa dumarku ay dareerayaan oo ay dhaafayaan waa si aan laysu dhex gelin markii maalin masaajidka laga dareeray ee waddada masaajidka bannaanka ka ah raggii iyo dumarkii ay isdhex galeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaasi kamu aamusay muu odhan iska daa xumaan uma jeedaan salaad baabay ka soo dareereen masaajid hortiibaabay marayaan qasdigoodu wuu fiican yahay rasuulku wuxuu amray nin dhawaaqa oo la hadla dumarka oo ku idhaahda istaakharna dib uga istaaga ragga fa innahu laysa lakunna an taxquqna ariiq idiinma bannaana waddada bartankeeda inaad martaan calaykunna bixaafaati ariiq hareeraha mara dumarkow dumarkii muuminaadka ahaa amarkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu yahay bay u qaateen fa kaanat ilmar'a taltasiqu biljidaar xataa ina sawbaha layatacallaqu bihi gidaaraday isku loohi jira waddada hareeraheeda ilaa maryaha ay ka qabsadaan abu daawuud baa wariyey ayuha almuslimuuna cibaad allah haddii rasuulku uu sidaa u diday isdhexgal rag iyo dumar goobtii cibaadada dhexdeeda hadduu rasuulku isdhexgalkaasi u diiday bulsho khayrka iyo wanaaggu ka haalib ahaa iyo diin jacayl iyo diinta inay ku dhaqmaan sidee buu arrinku noqonayaa wakhtiyadan aynu joogno ee dadka iimaankoodu u daciifay shahwaduna ay ka haalib noqotay isdhexgalka noocaasii miyaanu noqonahay mid xaaraannimadiisu ay sii adkaanayso foolxumada ka dhalanaysaana ay sii daraarayso fattaqu llaha yaa cibaad allah raggaa ka mas-uula dumarka meelahaas imanaya ee raggu ay isku loohayaan ee qaarkood ay tuutuujinayaan ay taataabanayaan ayna alkhiiratu yaa cibaad allah hinaasiime iimaanka iyo raganimadu ay keensanaysay ka celiya dumarkiinnu meelahaas inay tagaan kuwa ugu yeedhayaana khayr ugu yeedhi maayaan iyo wanaag shar iyo fasaad iyo akhlaaq darra ayay ugu baaqayaan waxaa ka mid a waxyaabaha maalmaha aadka u dhaca musiibo bilaabmada muusig la garaaco noocyadiisa kala duwan iyo heeso la qaado oo si aad iyo aad u baahsan maalmahan iyaduna u faafta idaacaddii bay ka laba dhacayaan oo telefisiyonada ayay aada uga muuqdaan oo shawaaricdii iyo waddooyinkaa lagu rakibaa codbaahiyaal waaweyn oo heese laga sii daayo oo gawaadhida dadkaasi ay wataan codka shayddaanka ee ka soo baxaaya qofka muuminkaah waa wax aad iyo aada uga damqanaaya qof muslim oo ilaahay rumaysanay yowmal aakhir wax shakii haba yaraatee kagama jiro inay arrimahaasi yihiin arrimo ilaahay subxaanau wa tacaala u xaaraantimeeyey waxa ilaahay u mamnuucu u xaaraantimeeyeyna waa dhibaatada ay leeyihiin ee ay ku leeyihiin qofka iimaankiisa iyo qalbigiisa iyo cibaadadiisa iyo camalkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo xishoodkiisa iyo dhowrsoonidiisa heesaha iyo muusigaasi waa codkii shayddaanka wastafzis man istatacta minhum bisawtik ilaahay baa sidaa yidhi waa lahwigiisa iyo maararowgiisa dadka uu kaga hor istaaga cibaadada iyo akhrinta qur'aanka kariimka ah nebi maxamed baa inoo sheegay caaqibo xumada arrintaa la samaynaya ay leedahay wuxuu idhi rasuulku yakuunu fii ummatii qadfun wa masqun wa khasfun ummadayda waxaa ka dhici doona dhexdeeda samada in dhagaxaan naara lagaga soo daadiyo in la bedelo suuradooda qaarkoodna in dhulka lala jaro qiila yaa rasuula allahi wamataa daak waxay rasuulka ilaahu goormay dhacaysaa qaala idaa daharat ilmacaazif muusig iyo qalabkan heesaha loo garaaca markuu soo isbaxo ee dadka dhexdooda uu ka muuqdo taasi maanta waynu aragnaa wa kaurat ilqiyaam hablaha heesaana ay farabataan wa shuribat alkhumuur khamrigana si muuqata loo cabo tirmidi baa wariyay saddexdaasi arrimood marka ay dhacaan saddexdaa ciqaab baa dhacaya maxay sugayaan dadka qalabka noocaas iyo heesaha loo garaacaayo bannaanka ula soo baxayo ku faanaaya aan la xishoonahayn aan la khajilahayn ciqaabka ilaahay waxaan aha inay sugayaan ma jirto haddaana ilaahay u toobadkeenin waxaa ka mida munkaraadka iyo foolxumada maalmaha dhacda hablaha iyo inamadaa dee nebiga kale aaddaayar tahay inay galaan safarro ama inay ka baxaan magaalooyinka gaar ahaan inay tagaan manaadiqda iyo goobaha babaha leh iyagoo habluhu aad iyo aada u qaawan inama ajannabikaana la socda bannaanna ay iska heleen arrintaa waxaa ka dhalanaya fisqi iyo fujuura iyo cadhigelin ilaahay la cadhogeliyo oo sabab u noqonaysa ilaahay ciqaabkiisu inuu soo degdego ma aha mid ka qarsoon qof muslima dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun waa in hablaha iyo inamadaba munkarka noocaasa laga joojiyo iyo foolxumada noocaas abaarta nabadgelyo darrada sicir bararka dadka oo iskhilaafa oo ismaandhaafo isfahmi waayaba iyo cuquubaad kaloo fara badan ayaa macaasida noocaasiya ka dhalanaya arrinka shanaad waa in la sameeyo israaf oo lagu bixiyo xoolo waxyaabaha xaaraanta aad maqlaysaan iyo arrimo kale oo dadka diintooda aan waxba ku kordhinahay adduunyadoodana nafciyo waxtaraanu lahayn ilaahayna israafka waa diiday wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin imisaa lagu bixiyaa xafladaha iyo heesaha iyo jaaska iyo munkaraadkaa kale xoolo intee leeg baa lagu bixiyaa oo dawladay ku bixisaa ama dadweyne ay ku bixiyaan iyadoo in fara badanoo shacabka ka midii ay la taahayaan xanuuno ay tahli waayeen meelaha la iskaga daweeye inay gaaraan ama ay waayeen waxa iskaga daweeyaan iyadoo ummadda in fara badanoo ka midii maanta ay ka cabanayaan haraa iyo biyo la'aan ayaa xoolihii ummaddu waxa noocaasi ay gelayaan arrinka lixaada u dambeeya wakhtiga qofka muslimka ah waa qaali waxa arrimahan ku dayacmo wakhti aad iyo aad u fara badan awoodo badan iyo tamar baa lagu lumiyaa camal fara badan oo la qaban lahaa oo mid ilaahay loogu dhowaada iyo mid adduunyada dadka wax ku soo kordhiyo wax ka tara intaasiba way dayacmaan waxa wakhtiguu ku baxa waxaan diinta iyo dalka iyo dadka midna oo wax taraanu lahayn waxyeelaynu u leeyahay mooyaane qofka muslimkaana islaamnimadiisa wanaaggeeda iyo quruxeeda waxaa ka mid a inuu ka fogaaduu ka dheeraado waxaan macno u lahayn rasuulkuna calayhi afdal salaatu watasliim isagoo qofka muuminka la talinaya wuxuu yidhi sida muslim wariyey ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah war waxa waxtar kuu leh adduunyadaada ama aakhirada ku dadaal awooddaada iyo xeeladaadana isku allayna ee ilaahay subxaana wa tacaala kaalmayso taa macnaheed waa maxay waxaan waxtar ku lahayn wakhtigaaga ha ku lumini waxyaabaha noocaasi wax allaale waxay waddankeenna u tarayaan ma jirto wallaahi inaan ictiraaf lagu helahay oo inaan arsaaqad lagu helahay oo inaan horumar lagu gaadhahay waxii nagaga dhaca mooyaane wax inoogu kordhiyaana ma jiro fattaqu llaha yaa cibaad allah waxdaruu hadihi lmunkaraat watuubuu ila allahi mima waqaca minha aquulu qawlii hada wastaqfir allah li walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا مطمومنا وإلهي سبحانه وتعالى كبقايا وإلهي نرى لقلية دونية إلهينا لكل ونأكثرين لكل مجعل وحيابا حمان تامر كذلك اللو قد دقايا مقبت رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام man saratu xasanatu wasaatu sayi'atu fahuwa muumin rawahu tirmidi wuxuu sheegay calaamadda qofka muuminka ah waa qofka wanaagga iyo waxa ilaahay uu jecel yahay ama isagu ha sameeya ama cid kale ha samaysa ku farxa waxaa xumaanta ee ilaahay ka cadhaysiinayana ka xumaada oo qalbigiisa ay gubto o ay dhibto waayo ilaahay buu doonayaa subxaana wa tacaala inuu raalli geliyo ilaahay in laga cadhaysiiyaana aad iyo aad ayay culays iyo dhimbiildaba waxa weeyaan ay ugu tahay munkaraadkaasi aynu sheegnay yaa sameeya man yafcalu hadi lmunkaraat wax jira inay yihiin shaki kuma jiro cid maanta dafiri karta o odhan karta waxaasi ma jiraan qof indhaha iska ridaya oo celceedda dafiraya mooyaane ma jiro inay munkaraad yihiin oo sharciga ilaahay ay khilaafsan yihiinna dadka ahlulcilmiga ah ee ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiida rasuulka aqoonta u leh ayaa la weydiinaya oo ay tahay dadka aan garanahayn inay uga dambeeyaan ilaahay baa idhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yaa sameeya xumaanaha waxaa xumaanahan sameeya dad garanaaya inay xaaraan tahay laakiin adduunya jacayl iyo damacu u geynaya oo arrinta noocaasa mashruucba ku qaatayba oo isla adduunyadiina wax ku kordhiya waa kuwo keenada u dhigtay yabooha shaydaanka ee dadka ugu qurxiyo waxyaabaha munkaraadka ah iyo macaasida ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday shaydaan baa ku yidhi arrimahaasi waxbaad ka helaysaa oo dhaqaal ayaa idinka soo gelaya kuwaasi waxaaynu leenahay waxaad dhegaysataan qowlka ilaahay ilaah uhi isagoo ka digaaya xeeladda noocaasa ee shaydaaniga ah ee dadka uu kaga imanaayo xagga horumarka iyo nafciga adduunyo ashayطaanu yacidukum alfaqr wayamurukum bilfaxshaa shaydaan wuxuu idin yaboohayaa faqr oo wuxuu idin odhanayaa haddaad xumaantaa daysaan aad ka toobad keentaan adduunyo aad ku heli lahaydeen baad waayaysaa waxaanu idin amrayaa alfaxshaa xoolihiinna inaad ku bixisaan wanaagga ayuu idinka hor istaagaya isagoo faqri idin yaboohaya waxaanu idin amrayaa foolxumada kaasi waa yaboohii shaydaanka muumin ma dhegaysta kaa wuxuu dhegaysta yabooha ilaahay wallaahu yacidukum makfirata minhu wafadla laakiin ilaahay wuxuu idiin yaboo hayaa dembi dhaaf xumanaha haddaad ka soo noqotaan uu idiin dembi dhaaf fadli iyo risqi waasicoo ilaahay uu hayo ayuu idiin yaboo hayaa ilaahay awood ma u leeyahay inuu ku siiyo waxaad doonayso oo dhan oo wanaagsan wallaahu waasicun caliim ilaahay waa mid fadligiisu ballaaran yahay ogowna ilaahay kama qarsoonin addoon walba ilaahay halkiisa ayuu ku ogyahay yu'ti alxikmata man yashaau man yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wamaa yadakkaru ilaa ululaalbaab waxaase waantooba uun dadka caqligale ayaa waantooba ilaahay ka baqda addoomaha ilaahay oo wanaajiya arsaaqada qaadkaad u raadinaysaan ogaadana risqi ilaahay idiin qoray inaanu idin dhaafahayn waxaa ilaahay agtiisa yaallana macsiyo inaan lagu helahayn ogaada wuxuu uhi nebi maxamed isagoo inala talinaya laa tastabtiu risqa fainahu lam yakun cabdun liyamuut xataa yabluga aakhira risq waa risqiga ha raagsanina intii ilaahay kuu qoray haddaanad haddahayn way soo socotaa waa ballanqaad ilaahay ha raagsani haddaad raagsato waxay kuu kallifi waddo khaldan aad u marto addoonno dhiman maaya buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa risqigiisa inta u dambaysa uu kabado faajmiluu fi alab akhda alxalaali wa tarka alxaraam war wanaajiya risqiga qaabkaad u raadinaysaan oo meel xalaala ka qaata oo xaaraana qaadanay rawahu ibnu xibbaan walxaakim waa xadiidun saxiix ogaada addoomaha ilaahayow hadduu ilaahay shay xaaraantimeeyo muusig ha noqdo hees ha noqdo waxyaabihii kaleynu sheegnay ha noqdaan mar hadday xaaraan yihiin qofka dadka ugu baaqaya ama ku abaabulaya wax allaaliya wuxuu ku qaatana waa xaaraan nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi fiima rawaa abu daawuud ina allaha idaa xarama shayan xarama amanahu ilaahay shay hadduu xaaraantimeeyo qofku wuxuu dhaafsadee uu ku badashayna ilaahay waa xaaraantimeeya oo suurtagal maaha shaygu ilaahay kaa xaaraantimeeye wixii kaa soo galay inuu xalaal waxa weeyaan kuu noqdo yuhuud baa taa laga yeeli waayo ilaahay baa ka xaaraantimeeyaa shuxuub xaydha iyo waxya baruurtiiyo waxyaabaha la midka ah xeelad bay sameeyeen waxay idhaahdeen iyadoo kuuskuusan baa laynoo diideeye oo hilibe dee subagba maynu ka dhigno aynu dhaa anagu hilibba maanaan cunine subag baanu ka soo saarno subagii baanu iibino deetna lacagtana wax ku soo iibsan arrintaas sababteedaa loo nacdalay cidda labaada arrintan samaysaa waa dad shahwadda iyo xumaan jacaylku qaalibu ka yahay oo xumaanta waxa u geynayaaba munkaraadka iyo xumaantaa dhex socotay doonayaaba qaar bay ujeeddaduba tahay inay dumarka meelaha ku cidhiidhyaanay taataabtaan ama ay faraxumeeyaanoo maalintaa dile iyo faaxisho iyo foolxumo inay fursad waxa weeyaan ay u helaan inay daawadaan dumarka qaar baa heesaha xaaraanta ah iimaankoodu markuu daciifay qalbigoodu uu jeclaado oo muusigaasi u arkaya inuu yahay raaxo iyo wax horumar lagu gaadhaayo isagoo dhab ahaana mid qalbiga dilaaya nifaaqna waxa weeyaan ku beeraaya kuwaan waxaan leenahay ilaahay ka baqda raaxadaa yar macsiyada aad ka dareemaysaa way tegi doontaa way idindhaafi doontaa waxa ka dambaynayaana waa xisaab iyo su-aal iyo ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaala haddaydan ilaahay u toobadkeenin ogaadanaynu ihi nebi maxamed xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat rawahu muslim jannada waxaa lagu hareeriyey waxay naftu dhibsanayso waa daacaad sabir u baahan naartana waxaa lagu hareeriyey waxyaabaa naftu ay jeceshahay laakiin xaaraanta ah markaa janno waxaa gelaya un qofka naftiisa ku sabirsiiya waxa ilaahay uu diray wanaagsan naarna waxaa ka badbaadaya qofka naftiisa ka xakameeya waxyaabaha ay doonaysa ilahay ka mamnuucay dadka waxaa ka mida kuwa hinraaca atbaacu kulli naaci mid kastoo u foodhiya oo u yeedho raacada oo ma xaaraanba ma xalaalba ma xumaanba ma samaanba maxaa ka dhalanaya maxaad ka faa'iidaysaa maxaa ka soo kordhaayo aan isweydiinba kuwaasina ka mid noqonna yaa cibaad allah waxaa ka mida kuwa garanaaya weliba dadka waaweyn waxyaabahaas inay foolxumo iyo munkar yihiin laakiin labasa calayhim ashaytaan shaydaan baa lu gooyey oo u waxyoodoo dhegta u saaroo ku yidhi waxyaabaha aynu samaynayna haddaynu nahay reer somalilan ha horumar baynu ku gaadhaynaa caalamka indhihiisaynu soo jeedinaynaa hadda indhaha ilaahay baa ka soo horreeyo ogow indhaha caalamkaad sheegayso waxaynu waxaan u samaynaynaa si ictiraaf aynu u gaadho waxaynu muujinaynaa adduunyada meesha aynu ka degannahay si laynoo arko oo horumar aynu gaadho hayo dabeetana dee dabeetana waynu toobad keeni doonaa inta yaray naga dhacdhacdayna sideed tobanka may markaynu dhaaftaynu toobad keeni doonaa oo intaa dabadeed baynu dad wanaagsan oo ilaahay adeeca oo xumaanta iska daahiya aynu noqon doonaa sidaasay leeyihiin waxaynu leenahay yaa cibaad allah ilaahay ka baqda waxaad ogaataan ilaahay baa iska leh adduunyada arrimuhuna ilaahay bay gacanta ugu jiraan wax ilaahay uu doonin mooyaane wax kaloo dhici maayo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ilaahay baa caalamkan maamula yudabbiru alamra min asamaa ila alard arzaaqa ictiraaf horumar in lagu arko in lagu maqlo in wax lagu taro arrimahaasoo dhan ilaahay doonistiisa ku xidhan yahy ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa in laga raadiyo weeyaan ilaahayna waxaa lagaga helayaa in la adeeco ee lagaga heli maayo ilaahay in la caasiyo macsiyadu waxbay adkaysaa ilaahay in laga baqdo oo diinta lagu dhaqme wax ku fududaa waman yattaqi illah yajcal lahu min amrihi yusra ilaahay ka ka baqdu ilaahay arrimaha u fududaynaya ka ilaahay caasiyana ilaahay wuu kusii adkaynaya waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka ilaahay diintiisa qofka ka jeesta nolol adag ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday war xagga ilaahay bay arrimuhu jiraane xagga ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baadi doono addoommaha ilaahay baa foodahay oo maamula ilaahay haddaynu subxaana wa tacaala raalli gelino walow haynooba cadhoodaane ilaahay baa subxaana wa tacaala raalli naga noqonaya iyagana quluubtooda ilaahay baa maamulo soo jeedinaya ilaahay baa sakhiraaya imisaa wax inaga xoog weynoo adduunyada dusheeda yaalla ilaahay noo sakhira oo aynan awooddeenna ku muquunin karneen haddaynu dadka ku raaligelinno gaal iyo islaam wax ilaahay ka cadhaysiinaya waxaad ogaataan ilaahay horta inuu inoo cadhoonayo waxaa kalaad ogaataan ilaahay kuwaynu islaahay raalligeliya quluubtooda nacaybshiyo cadhaynu inoo gelinayo waayo quluubtooda yaa maamul ilaahay quluubu lcibaadi bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahaynu raalligelinno ilaahay baa dhulkeenna inoo barakayn doona ilaahay baa samada iyo dhulkaba barakooyin inooga furi doona haddii kale innagunbaa isku sii jiqsinayna isku sii adkaynayna ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaad ogaataan markaynu ka hadlayno munkaraadka ah dalkeennan iyo dadkeennan ayaynu wanaag la doonayna horumar diineed iyo mid adduunyada waxaana dadka xumaanta ka waaniya qof wanaagooda ka talinayo naasixo ah laakiin qofka kale wuu ku eegaa oo wuxuu idhahdaa bahalay kala soo dhacaysaa kala soo dhacdee iska daa maxaa iga galay ayuu ku shaqeeyaa taydaa lay dirae maxaa aniga dadka iga galay arrimaan markaynu ka hadlayno maha macnaheedu dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo nidaamkeenna inaynu diidannahay bal mimbar kasta iyo meel walba waxaynu la taagannahay sidaynu ku bilownayba aynu ilaashanno aynu adkaysanno wixii naga khaldanee arrin diineed ama adduunyaana ilaahay diintiisa aynu ku saxno faruduuhu ila allahi waalrasuul taase wax waliba ay ku saxmayaane oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo xadiidka nebiga aynu u celinno arrimaha noocani maxay u tarayaan dalkeenna ilaahay baan idinku dhaariye marka dadka ka waaninaya ayaa dalkiiyo dadka waxtar ugu baaqaaya mise kow dadka waxaasi ugu baaqaaya qof kastoo caqli leh oo ilaahay ka baqaya oo qalbigiisa iimaan ku jira oo ilaahay inuu raalligeliyo doonaya jawaabta uu garanayaa fattaquu llaha yaa cibaad allah uma salluu wa sallimuu calaa man umirtum bisalaati wasalaami calayh allahuma salli calaa muxamed wcala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wcala ali ibraahim baarik calaa muxamedin wcala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahim wcala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majid